asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waaan xubinteenna murtida maanta een dhinacyada badan iskala eegno sheekadeennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebba idmahayo oday ka mid ah odayaasha soomaaliyeed ee xoogaa maaragtay kartida iyo wiilnimada ama isqaanka iyo la tartanka aadmiga kale ee innaga inala afkiya soomaalida ahayn uu ku jiray oday ka mid a sheeko laga qoray ama ka qorantay ama ka xasishay ayaynu halkan ku soo qaadanaynaa odaygaas isagii wuxuu ahaa oday ka mid ah odayadii soo gaadhay qarnigii sagaaliyo tobnaad bilowgiisii waa qarnigii sogola tobnaad bilowgiisoo aynu isla garanayna soomaalida iyo waxay ahayd soona dhowaaday oo ku soo dhowaaday haddii ilahay kuusama ogolaya isla qarnigii sagaaliyo tobnaad dhammaadkiis kusoo dhowaaday odayaashii noocaas ahaa oday ka mid a ayuu ahaa odaygaas marka waxyaalo fara badan oo dee aan horey loogu sheegi jirin ayuu maqlay ama uusan dhegaysan jirin waxaa ka mid a waxyaalaha farada badan ee uu maqlay waxaa lagu yidhi nimanbaa waxay samaysteen bahal dayax gacmeed la dhaho dayax gacmeed ayaa la dhahaa baa layidhi waa dayax dayuxu aadaa baa layidhi waa bahal la tuuro cirkaa la degaya waxaana saldhigyo waaweyn laga samaysan doonaa ama loo guurahayaa dhulkiiba laga yaaciyey oo maaragta howlaha soo socdaa layidhi xagga sare ee cirka loo guuray dee ninkaasu nin waxaa laga dhaadhicin karo ma ahayn laakiin iskudayga biniaadanku inuu shaqayn karo nin og buu ahaa oo iskudayga isaga laftiisa laga raba inuu iskuday la imaado waxaan xasuustay odaygan iyo sheekadiisa mar uu cabdulaahi macalin axmed doodaan ee bahawraxme mar uu dhahayay haddii ilaahay idmahayo dhulkii lagaba guriyo cirkaa loo tartamayaae xidigaan korkeenna iyo weliba samadaa lagu murmaayaae ee orgi fuulaya iyo qabaal mii ka dhiganaaba toddobaadkan waa inaan samada aadnaa oo dilaakuusma afrikaanku qaybtu laha waa la degayaa u laha haddii macnaha maaragtay aynaan qolada dayaxa iyo cirka u yaacaysa aynaan wax ku darsan dee innaga lafteenna qaybta aynu lahayn waa la degayaa buu leeyahay mogta cabdulaahi laa kana ee bahawraxme kana ee bahawraxme wuu yaabay marka wuxuu yidhi ma cirkaa la degi haa cirkaa la degi baa leyidhi oo waaba la degi bahaa oo saldhigyaada oo rag baa oo boosas ka carbuuntay haa baa layidhi kolkaasuu dhabanku gacanta saaray maxaa dhacaa ley oday dhabanka gacanta u saartay markaasuu eraygan ku qowlay wuxuu yidhi walle walle la kala bedi waana lay dhaafay orodse ma ahan wuxuu yidhi walle la kala bedi waa lay dhaafay orodse ma ahan walle la kala bedi oo waa lay dhaafay orodse ma uhu yidhi u fiirsaya walle la kala bedi oo waa lay dhaafay orodse ma ahan ayuu yidhi halkaa wuxuu kaa tusayaa in farsamadii iyo ilbaxnimadii iyo aaladdii iyo wax soo saarkii iyo dowladnimadii iyo horumarintii iyo waxqabsadkii iyo iskutashigii in intaaba lagu dhaafay oo laga horumaray oo waxa lagu dhaafay ninkan ayna orod iyo gucle iyo tartan ahayn iyo geed laga boode ama quraar la qaatee ay tahay farsamo ilbaxnimo leh oo wax soo saar leh oo casriyayn leh oo agab leh oo dayaxgacmeedya leh oo tareen leh oo gantaal leh oo diyaarad leh oo wax walba leh oo agab ahoo la sameeyo in lagu dhaafay oo lagaga daraja sarreeyo oo dhinacaas lagaga hormaray ayuu odaygani ku tusaya wuxuu ku yidhi walle la kala bediyo waa lay dhaafay orodse ma ahan walle la kala bediyo waa lay dhaafay orodse ma uhuu yidhi mar haddayna orod ahayn maxay tahay dee wiilkaagan barbaarkaee dhowr kalehow ogow horta in kayrkaa ku dhaafay kayrkaa inuu ku dhaafay ogow odaygaas wuu ogaa in kayrkiisu dhaafeen adiguna waa inaad ogaataa in kayrkaa ku dhaafay habka ay kugu dhaafeenna uusan orod ahayn mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamkii eb waxaa la yidhi haddaad cay rabto waa la guursadaa cay haddaad rabto waa la guursadaa